taniyo markii uu soo shaacbaxay cudurka covid sagaal iyo toban oo ah musiibo caalami ah waxa uu gaaray dhammaan wadamada caalamka waxaana lagu tilmaamay mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee caalamka lasoo diristay xanuunka safmarka wuxuu carqaladeeyey dhammaan wadamada caalamka dhinacyada waxbarashada bulshada dhaqaalaha iyo ganacsiga lix iyo tobankii maarso laba kun iyo labaatan soomaaliya waxa ay ka mid noqotay wadamo badan oo la daalaadhacaya xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana islamarkiiba albaabada la iskugu dhuftay goobihii waxbarashada iyo goobo kale oo muhiim u ahayd bulshada soomaaliyeed mar aan booqday goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah ardayda waxayna iga sheekeeyeen saameynta uu cudurka covid sagaal iyo toban ku yeeshay waxbarashada wallaahi inuu saameynta ma yara mar haddii wixii aan macalinka aan is ag joogin oo wixii oo online ay yihiin online oo kaleenta marmar waxaa dhaceyso in taleefonka caqabad ay ku imaado internetka oo kaleenta mar la waayo marmar xataa jiifka aad kasoo kasoo bixi weysid oo ardayda islama joogtaan qof kasta gurigeeda gooni u joogtaa marka caqabadaha waxaan leeyahay waxaa kow ka ah aniga gaar ahaan waxaan aniga aaminsanahay onlineka inaan isfahmi weynay oo taleefonka marmar caqabad ay isaga imaaneyso marka intaasaan leeyahay saas ay la tahay gaar ahaan aniga maadaama wixii ay cudur yihiin waxaa ku qasbanahay inaan dhanti micnaha fariimihii ee wasaaradda caafimaadka ee soo jeedisay inaan qaadano salaantoo kaleenta inaan micnaha kala sikano oo masaafo aan isku jirsano cilmigii waxbarashada waxaa uu aad u saameeyey duruustii la qaadanayo macalinkii araggiisii qaabkii wax loo sharxay fahamkii oo liitay oo baashi arrinta ay noqotay in arintii wixii cashiradii online lagu qaato online ku iska badan yahay imtixaanaadkii la galayay saasoo kale fadhiga lahaa oo wakti fiican la siinayo imtixaanaadkii gudhayaas la qabto imtixaanaad aan qaab loo galo ay iska dhib badan tahay imtixaankii lagu galay natiijo meeshaas waxaan lahayn aan lagu natiijadii loogu talagalay ardayda ay qaadanaya ay kaysa lahaayeen ay ka yaraato natiija aan lagu qanacin sidoo kale maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee imaamu shaafici cismaan maxamed nuur tifow oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa sheegay in cudurkani uu saameyn xoogan ku yeeshay waxbarashada iyo dhaqaalihii ay macalimiinta qaadan lahaayeen maadaama dugsigu uu ka mid yahay dugsiyada sida gaarka loo leeyahay cudurkan coronafirus dugsiyada anaga kaligeen maaha dugsiyada dhan ayuu waxbadan u geystay kadib marka uu hakadgeliyey waxbarashadii sanaddugsiyadka sanadkii dhawaa laba kun tobansagaal laba kun iyo labaatan sanaddugsiyadka inta una dhammaan ee teeramka markaa imtixaanka qaadnay wixii ka dambeeyey saddex teeramka qaybtiisa dambe oo dhan waxbarashada wuu hakiyey wuu joojiyey taa waxaan gaarnay in qaymeyn aan u sameyn ardadii teeramkii laga qaaday in loo qiimeeyo marka dhibaatada uu u geystay wax sahlan maahan iyadoo markaasina haddana ardadii imaatankoodii ee xataa waxbarashadii joogsatay ayaa haddana wax iska jirtaba dhibaatadii dadkii xataa isu imaan kari waayeen ardadii macalimiintii waalidiintii wax isu imaada ay dhici kari waayeen marka dhibaatada uu noo geysta ka dugsi aan ma aha wax sahlan kaligeenna maaha waxaa nala qaba dugsiyada ka jiro wadanko dhan annaga iskoolka marka la yidhahdo dugsigeena waa dugsi brivate ah wuxuu ka shaqeeyaa ama uu wax ku qaataa ama macalinka uu wax ka helaa iskool fiiga ardaygaas laga qaado waxa uu yahay saddex bilood oo iskuulkaas markaas uu xidhnaa iskuol fiiga macalinka uu heli lahay ma uuna helin ugu dambeyn cusmaan nuur dhaqane oo ah guddoonka waxbarashada degmada jowhar ayaa walaac ka muujiyey solobakacleynta xanuunka covid sagaal iyo toban wuxuuna ardayda soomaaliyeed ugu baaqay in ay ku dadaalaan nadaafadda si uu u yaraado faafidda cudurka covid sagaal iyo toban cudurkii haddar insha allah waxaa maqlayna inaadina soo labakacley wacyigelinta ayaan wadnaa waxaan rabnaa in aan dadaal badan sameyno ardayda aan la hadalno maamulayaasha aan la hadalno macalimiinta aan la hadalno iskuulka matalan iskuulka kaleeto haddii ay shan iyo labaatan fasal ay fadhi jirtay in laba iyo toban la fariisiyo kale si kala fogaanta loo isticmaalo iskuullada macalimiintii labsadooda xisooyinkii iyo qaabkii jadwalkii iyo qaabkii loola jaan qaadi karo si uusan cudurkan noogu soo dhowaanin taxadir badan aan ka sameyno nadaafadii iyo dhan waliba anagoo ka fiirinayno insha allah dadaalkaas wasaaradda waa wadaa waana joogtay doonaa insha allah anagoo kaashanayno wasaaradda caafimaadka dhammaan ardada meel kasta ay joogaan in ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka ay soo jeediso mar walba ay u dhagnuglaadaan ayagoo kow ka bilaabaya nafsadooda inay ka taxadiraan cudurkan safmareenka ah oo wadanka kusoo kordhay inay taxadiraan kala fogaanshay ilaaliyaan nadaafadda ilaaliyaan beenmaskana ay xirtaan muddooyinka dambe waxaa sii kordhayo cabsida laga qabo in mar kale uu cudurka covid sagaal iyo toban saameyn lixadle ku yeesho bulshada iyo dhaqaalaha